Macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada degmada Kismaayo ayaa loo qabtay tababar ku saabsan fahamka iyo tayeynta casharrada macallimiintu bixiyaan ee lagu qaato dugsiyada. Aqoon kororsiga loo qabtay macallimiinta ayaa waxaa soo qabanqaabisay Jaamacadda Daaha faraceeda Kismaayo oo kaashanaysa Jaamacadda Jasiira ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a macallimiinta tababarka loo qabtay ayaa su'aalo weydiiyey Profesor Cabdirasaaq Maxamed Xaashi oo casharrada bixinayay.
marka ardayda meesha waxay ka baranayaan soomaha been oo tarbiya xun sooma nafteen lagu barto ama xaafadda markaan joogno mar qaar waxaa arkaysaa waalidkii iyo xaafaddii nadaafadda aad looguma dadaalo martay imaanaysa qof aa imaanaya waxaa leeyahay xaafadda ha nadiifino xaafaddii gabdhihii ilmihii waa la kicinaya waa la nadiifinayaa muddo kadib waxaa leeyahay markii haddana oo nadaafad loo istaago waxaa leeyahay yani wuxuu ku leeyahay ilmihii yaraa yani yaa imaanaya aaba maanta yaa imaan rabo nadaafaddii lama barinba si oo dabiici inay iimaan ka mid tahay oo inay danaafad markas guri ahdo marka waxaa moodaa tarbiyada hoos baa yani jaanib badan baa ayaa naga qaldan markii fiir tarbiyada caruurta ardayda waajib miyaa in macalinka ay ka baqaan laba su-aal qaba su-aasha koowaad ardayda waajib miyaa in macalinka ay ka baqaan su-aasha kalena waxay leedahay macalinku sidoo u xallin karaa khilaafaadka fasal ka dhacay isagoo aan isticmaalayn ciqaab oo xog la xareynaya ama loo baahan yahay dadkii macalimiinta xariisanaya ama barnaamijka wateen ayagana waxay leeyihin qoladaa kale ka lexda marka wixii meesha dhanna maamulkii iyo dadkii wax soo bartay wax ka khaldan yihiin oo shahaadooyinkooda sidee lagu ku xalinaya qof hadda soo wax baranaya qofka maadaama adiga dhaqankii iyo wixii adiga aada samaynaynin dhanka kale Profesor Cabdirasaaq Maxamed Xaashi ayaa sharaxay muhiimadda tababarka iyo casharrada lagu baranayo kitaab aa akhrinaysaa waxaa kuu diyaarsan kalimaadka ku jira oo dhan waa inaad taqaanaa masaa-isha oo dhan waa inaad taqaanaa tusaalooyin ka baxsan oo nolosha laga soo qaadaya waa inaad taqaanaa cashar goormu cashar noqdaa marka magaalada lagu xidho cashar laakiin ku eg fasalka oo banaanka wax uu ka taraya aan la aqoon cashar ma waa in la keenaa wax lagu dabaqo haddaad xisaab dhigayso haddaad juqraafi dhigayso taariikh kitaab haddaad dhigayso wax walba qofka ka hadlaaya baabul wuduu'i ardadiisa intuu u akrida iska baxaan haddaan wax laga weydiinin hadday ilmo yihiin waa soo weysaystaa waa la baraa waa lagu horweysaysana sida nebigu asxaabta uga soo guuriyeen cuthmaani tadbiiqeeda waa la tusaya haddii kale cilmigaas wuxuu noqonaha cilmi iska aragti ah faker bes kulmeesaye marka quruxdaas qaarkood iyo meesha qurxan iyo inay arkaan wax ma dhibayso laakiin waa in marka hore aan barnaa in ay asal tahay khudbaan laakiin tan martiyaa lasoo dhaweynaa waxma dhibayso arday waxay igu dhaheen macallin mar kasta noo imo kormeer lasoo kormeer maxaa dhacay maalinta aan noo kormeerta si fiican noogu dhigo macalinka si fiican noogu dhigaa taasaa qaldan maalin kasta u dhig si fiican ugu dhig laakiin maalinta lagu dhaho waa lagu kormeera adna iska sii diyaari waa fiicantahay waxma dhibayse xoogaa
aqoon kororsigani loo qabtay macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada kismaayo ayaa ahaa mid kor loogu qaadayay fahanka casharrada ay macallimiintu ardayda siiyaan